waxaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka laga daafuray shirkan oo diirada loogu saarayo fursadaha maaliyadeed ee lagu xakameyn karo khataraha ka dhasha isbedelka cimilada aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo labo maalmood ah waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda global shield waxaana kasoo qeyb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano khubro ku takhasusay isbedelka cimilada iyo xubno ka socday beesha caalamka inta uu socday shirkan waxaa lagu lafaguray fursadaha maaliyadeed ee la heli karo si looga hortago saameynta xoogan ee ka dhalatay isbedelka cimilada mas-uuliyiintii kala duwanaa ee shirkan ka qeybgalay ayaana dhankoodu hadallo kala duwan goobta ka jeediyey runtii waxay noo tahay maanta sharaf weyn inaan hadda idinku soo dhoweyno madal oo aqoon isweydaarsi ka dhacayso iyo daraasad mid maxaanku idhahday mid lagu lafagurayo aafooyinka iyo musiibadaha xagga cimilada nagu soo foodle haddaanu nahay waddan soomaaliyeed
waxaa ugu horeyn loo baahan yahay in la helo caymis dhinaca cimilada ah in la helo kulley hay-adaha iyo bangiyada iyo dadkay qusaysana iyaga laftigooda iyo ganacsatada iyo beeralayda iyo xoolodhaqatada laftigooda aymisla-aan lama noolaan karo waa muhiim in la helo
saamayntaan ku leenahay intay leeg sanadkii labadii kun iyo lix iyo toban toddobiyo toban ee abaartii dhacday waxaan ku weynay adduun dhan saddex dhibic soddon iyo afar bilyan oo dollar baan ku dhuminay oo dhaqaala xukuumaddan markay timid labadi kun iyo labaatan iyo labadii bilowgii wixii u horreeyey oon wajahnay waxay ahayd abaar ayadana sidaasoo kale khataraheeda wadatay oo ilaahay mahadiis laga hortegay
waxaan rajaynayaa in wadatashiga iyo bristominka halka kan loo fadhiyahay uu wax badan ka bedeli doono haddii ilaah yidhaahdo sidii loo maarayn lahaa isbedelkaas cimilada iyo sidii aan adlisti ula qabsan lahayn wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo shirkan furay ayaa dhankiisu ka hadlay ujeedooyinka barnaamijkan munaasabadan maanta ujeeddadeedu waa sidii la sheegay waxaa weeye in lasoo bandhigo dood cilmi ku dhisan oo nuxurkeedu yahay fursadahee sidee loo maalgelin karaa caqabadahaas badan oo la sheegay oo isbeddelka cimiladu uu ku hayo dadka soomaaliyeed laba maalmood oo maanta ka bilaabanaysa wayuu socon doonaa dad khubro ah oo wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya iyo hay-adda global iyo global shield iyo khubrada wasaaradaha ay qusayso ayaa cilmi baaristaas lagu sameeyey wasaaradda maaliyadda marka waxaa de waajibaadkeedu ayada yahay in la helo nidaam sidii arrimahaas loogu heli lahaa dhaqaale dhaqaalahaas oo ah mid la saadaalin karo isbedelka cimilada oo sababay abaaro iyo daadad ka dhasha roobabka ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxa ay wadaa dadaal xoogan oo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana loo heli lahaa fursado maaliyadeed oo lagu wajahayo xaaluhelidda xaaladaha kala duwan ee cimilada ka dhalatay